barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda tan koowaad markaan leeyahay ku raaxayso nolol maalmeedka xoog saariddu waa maalin walba ma aha maalinta lacag bixinta ama fasaxa ama dhar cusub ama xaflad aad aadday waa maalin walba oo caadi ah mararka qaar isniinta isniin talaado arbaco khamiis jimco wadista gaariga weeldhaqidda caws jarid cawska wuu baxayaa haddana waad jaraysaa mar kale waad dhaqaysaa weelasha waad xaraynaysaa carruurtaa soo bixinaysa waad wasaqaynaysaa haddana haddana waad samaynaysaa meeqaa fahansan waxaan ka hadlaay haddaba meeqaa idinka mida mararka qaar ku daalay inay wada sameeyaan samee samee samee fiiri arrinku waa sidan waad samayn doontaa kolley maxaan ka wadaa waxaan isku dayayaa inaan macquul noqdo saaka waxaan aaminsanahay in baibalku runtii inuu yahay macquul maxay tahay in laga cabsado wax lagana murugoodo waxyaalo badan oo samayn doontid maalin kasta noloshaada ah waxaad tidhaahdaa waxba kama qaban karo dareenkayga laakiin waxbaad ka qaban kartaa fikirkaaga hadalkaaga waxbaad ka qaban kartaa dabeecaddaada taasina waa waxaan ka hadli doonno maanta sidaan u fikirno sidaan u hadalno dabeecaddeenna waxa gudaheenna ka dhacaya tan waa tusaale wanaagsan waan ogahay inay dadku noloshooda ku dabaqayeen halkan xalay laakiin kaaliyahayga maamulka iyo ninkeeda mike waynala safraan markaan samaynayno shirkeenna waxay u soo fadhiday waxbariddeeda soddon iyo shan sano waxay qabtaa fikirkan wax walbood dhahda waan samayn waxaan rajayn lahaa in qof walba sidaa ahaado laakiin wuxuu ku mashquushaa fariin walba oo ay maqasho inay ku dabaqdo nolosheeda ha noqonin qofkaas oo maqla ereyga kadibna guriga taga oo aan ku dhaqmin taas haddaad samaysid taas waxaad khasaarisa wakhtigaaga waayo maaha kuwa maqla kuwa helo nolosha wanaagsan ee ilaah la rabo waa kuwa sameeya haddaan maqalno oo aanan samaynin baibalku wuxuuna leeyahay nafteennaan qiyaamaynay innagoo sabab uga dhigayno wax lidi ku ah runta waad igu raaci kartaa in waxaan sheegaya run tahay laakiin haddaadan gurigaaga tegin oo aadan ku dhaqmin noloshaada kadib runta waad ku khasaarisay wakhtigaaga halkan runtii waad ku khasaarisay wakhtigaaga halkan kuwani waa waxaad ku samaysid dabeecad ahaan waxay tiri saaka markaan toosay waxaan ku fikiray maxaa aanan ka helin saaka waxayna ka fikirtay waxay tiri ma jecliya inaan marsado maykabkayga waxaa jira waxyaabo gaar ah oo annagoo dhan aanan waxaan ka wadaa caadi ahaan ka helin waxay ku fikirtay inay ku dhaqmi doonto cashirkii xale waxaan ka dhigi doonaa mid xiise leh kadib waxay ku fikirtay maya wax walba ma laha xiiso waa inaan barto sidaan uga heli lahaa maalin walba waxyaalaha caadiga ah hadda waxay habaysay dabeecaddeeda kuma samayn doono tan dabeecad xun waan ka helayaa samaynteeda tan waxaad u baahantay inaad samaysid waa inaad qaadasid dabeecad hagaajiyahaaga yar meel walboo tegaysid ila socda aniga waan ku fiicana hagaajinta dabeecadaha haddaan wax kala jirin wado mar walba qalabkaaga yar telefoonkaaga gasho dhegahaaga oo aan kula hadlo maalintoo dhan waxaad lahaan doontaa dabeecad wanaagsan iyo aamin dadoo waxaan lahaa dabeecad xun markuu ilaah gacantaygu dhigay aad bay u fiican tahay inaan awoodo inayna i xukumin dabeecaddeeda oo aan xukumo iyada dabeecaddaada waa waxaad adiga leedahay haddaad diidid inaad lahaato mid xun qofna kuguma qasbi karo mid ka mida waan iloobay magaciisa hadda mid ka mida nimankii sanooyin badan ku qaatay xabsiga uu hitler dhisay wuxuu yidhi xabsi xabsiyadan wax walba way iga qaadan karaan oo aan ka ahayn dabeecaddeeda waana diiday inaad lahaado mid xun miyaanu taasi xoog badnayn ma og tahay inaad diidi kartid inaad lahaatid dabeecad xun taasoo beddeli doonto noloshaada hadda waxaan runtii ka helin waa sugitaanka aad ugama helo aniga waxaan ahay qof waxqabad waxaana jeclahay inay maalintayda qorshaysanaato inaan wax ka tago oo wax kale u tago oo wax kale u tago ma jecli inaan daaho markaan meel tegayo mana jecli inaan dhaqsado taas macnaheedu waa kaamilnimo aan lahayn hadda waxaan bartay inaan ka helo sugitaanka waxay la mid taha cayaar aad la cayaaraysa shayddaanka waa kaa guulaysan igama xanaajin kartid halkan ayaan ku raaxaysanayaa waxaana haysanayaa dabeecad wanaagsan hadda waxaan baranaynaa inaan si caadiya ugu raaxaysano nolol maalmeedka maxaa dhici lahaa haddii aad ka fikirtid bisha oo dhan oo aadan ka cabsan hal wax oo samaysay oo aadan ka caban hal wax oo samaysay oo aadan helin fikir xun erey xun dabeecad xun oo aan ahayn hal wax oo aad samaysid intay hagaajin lahayd noloshaada aday ku jirtaa hadda kaama kaama caawin karo fikirkaaga haa waad awooddaa laakiin weligood kumay fekerin inaad awoodid waa sababtuu ilaah idinkeena maanta waxba kama qaban karna dareenkeenna ma ogtahay wax aniga mar walba ma caawin karo dareenkayga laakiin uma baahni inaan ku dhaqmo dareenkayga taasi waa waxaan baranayno haddaba waxaan haysanaa xorriyad ilama aha inaan wax badan ka maqalnay tan waxaan go'aansaday inaan wax badan arrinkan ka maqalno kiniisadda ilaahay wuxuu nala abuuray xorriyad ma nihin rabadyo naguma qasbaayo wax walboon samayn lahayn xitaa markaan ku tiirsannahay ilaah caawintiisa weli waxaan haysanaa qayb weli waa inaan go'aan gaarno waxaan idin hor dhigay nolol iyo geeri nolosha dooro adii farcankaaguba aad noolaa taane yeshuuca wuxuu yidhi siday ii tahay samee waxaad rabtaan laakiin anigii reerkayga waxaanu u adeegi doonaa rabbiga waxaad u baahan tahay inaad ogeysiisid dareenkaaga dareenow dareen sidaad rabtid laakiin tani waa waxaan samayn doono runtii runtii meeqaa igu raacsan inaan ku noolnahay sida aan dareemayno waad og tahay dareenkaagu waa xumad qaar ayaad helaysaa markaadan rabin kuwa kalena ma helaysid markii aad rabi lahayd waa adigoo yidhi kiniisadda waan idin caawinayaa oo markii maalintii la gaarayna aanan rabin inaa caawiso dareennada qasab maaha inay xun yihiin ama fiican yihiin waa lahaan kartaa kuwo fiican iyo kuwo xun laakiin waa inayna noo noqonin hoggaamiye iyo hage waxaa jira maalmo badan xataa markaan samaynayn tan waxaan ku socdaa dareenkayga oo leeyahay ma baxaayo waxaan haystaa dad kaloo wacdin kara waxaan dhihi lahaa maxaa adiga u tegaynin ma fiicnin maanta ma sameeya taas ee waan tagaa mar walba waan muuqdaa mar walba telefishinka ayaan ka muuqdaa maalin walba oo daartid ila soco ha ka fekerin maalmaha qaar inaan joogo maalmana aan joogin waxaan u baahannahay inaan ahaano isku mid maanta waxaan ka hadlaynaa sida maskaxdaada iyo afkaaga iyo dabeecaddaada u saameeyaan raaxada noloshaada waxaan idiin sheegayaa inaad farxaddiina kor u qaadi kartaan hadda arrinka labaad oo aan rabay inaan ka hadlo waa jidka keliya oo aan ku samayn karno taas waa haddaan baranno inaan wax walba u samaynayno ilaah wax walba waxaan u samaynaa inay tahay shaqada ilaah xitaa marsashada maykabkaaga ilaahow waxaan tan u marsaday inaan kuu qurxanaado maanta wax walboon sameeyo i aamin waxaad ku faraxsan tahay inaan maykab marsada maanta waadna ku faraxsan tahay inaan shallaysta timaha runtii waad ku faraxsan tahay inaan wakhti dheer iska shaqeeyey maanta waayo haddii kale ma quruxsanaan lahayn waxaan ahay shaksi shaksi ahaan waan dareemaa adiga ku feker waxaad rabto waxaan rumaysanahay masiixiin ahaan meel kasta oo aan tagno waa inaan u muuqanno habka ugu fiican ee macquul ah maxaa yeelay waxa ina leh ilaah aamiin haddaba wax walba oon samayn karno waxaan u samaynaa ilaah dartii sidaan idhi xali xitaa nadiifinta gurigaaga jaridda cowska iyo dhaqidda gaariga samaynta waxyaalaha noocaas ah waxaan u wada samaynaa sidii shuqulka ilaah waadoo yidhi ilaahow maqsuud ayaan ku ahay waxaaga waana ka taxadari doonaa ma og tahay in lahaanshada qayb ay ka tahay ka taxadirid waxaan idhi wax ka lahaashada qayb waa ka taxadarid ha igu caajisina saaka haye kuwani waa laba aayadood oo ku jira kolosey oo tilmaantan si fiican u buuxinaya kolosey saddex toban iyo toddoba wax walba oo samaysa waxay tahayba hadal ama ficil ku samee magaca rabbi ciise iyo inaad ku xirnaato shakhsiyaddiisa oo ilaaha aabbaha uga mahadnaqdo isaga wax walba wax walba wax walba uma aadna oo keliya kiniisadda ilaah ee wax walba waxaan u samaynaa ilaah haddii kale xitaa kuma heesi karno heesta ciise waxaad tahay udub dhexaad waa inaan joojinaa heesaha haddaanan ku dhaqmaynin waxyaalahaas nolosheenna aamiin kolosey saddex labaatan iyo saddex wax walba oy tahay shaqadaada ka samee qalbiga iyo nafta sidii wax loo samaynayo rabbiga oo aan loo samaynayn dad hadda qiro inaan ku saxanahay tan wax walba oo aan samaynayno waa inaan u samaynaa rabbiga waan saxanahay waayo ereyga ilaah ayaa i xoojinaya waxa ugu dambeeya waa ku raaxayso noloshaada tan aad haysatid hadda ma aha tan aad rajaynaysa inaad hesho mustaqbalka ma aha waan ku raaxaysan doonaa nafsadayda markii waan farxi doonaa markii runtii waan farxi doonaa markii waan farxi doonaa markay dhammaato waan farxi doonaa markay bilaabato ka waran haddaa farxda hadda qof ma jeclaan lahaa inuu maanta ku raaxaysto ama waxaad rabtaa inaad burburisid maanta adigoo ka fikiraya sidaa u farxi lahayd mar waxaan ayadan ka helay wacdiyihii waxba maana helin waxaan hubaa in ilaah igu hogaamiyey laakiin igu hogaamiyey wacdiyihii lix sagaal waxaa ka wanaagsan indhaha aragtidooda waxaa ka wanaagsan indhaha aragtida ku qanacsanaanta waxa qofka haysto intuu rabi lahaa damac wareega waan jeclahaa aayaddaas wuxuu leeyahay waxaa wanaagsan inaad ku faraxsanaato waxa ku hor yaalla hadda intaad iska fadhidid oo haysatid damacyadaas oo ah kuwaad rajaynaysa inaad heshid maalin adigoon ku raaxaysanin waxaad haysatid hadda marka ilmahaagu jiro labo ku farax laba jirka oo ha rajayna inuu jiro saddex waan farxi doonaa markii ilmaha bilaabo iskuulka waan farxi doonaa markuu iskuulka ka baxo waan ku daala inaan iskuulka u kaxeeyo maalin walba waan farxi doonaa markii ilmahan galaan koleejo waan ku daala bixinta biilka waan farxi doonaa markii waan farxaa waan farxaa waan farxaa hadda mid walba oo ka mida waxyaalaha aad ku farxi doontid mar dambe waa waxaad tabi doontid iyo aamin markaad duqoodo waxaad ku fikari doontaa waxaan jeclaan lahaa inaan wakhti la qaadan lahaa reerkayga waxaan jeclaan lahaa inaan wakhti qaadan lahaa si aan ugu raaxaysto guriga haddaba saddex wax ku raaxaysa nolol maalmeedka ku raaxaysa noloshaada wax walba u sameey adigoo u shaqaynaya ilaah hadda waxaan leenahay runtii laba nolol waxaan leenahay nolol dibadda ah iyo nolol gudaha ah waxaan leenahay nolosha aan halkan ku noolnahay waxaan samaynaa waxa aan leenahay xaalado waxaana jira weji aan tusno qof kasta laakiin waxaan kaloo leenahay nolol dhan waana nolosheenna gudaha waana waxa ka socda gudaheenna fiira waxa yaabka leh waa adigoo u dhool caddayn kara qof kuna fikiraya runtii kuuma dulqaadan karo iiga tag si dhaqso ah maxaa yeele kuuma dulqaadan karo adigoo dhoola caddaynaysid oo sii dhehaysid rabbiga ammaan hooh waxaan idinku jeclahay jacaylka rabbiga tani waa waxa loogu yeedho laba wajiilanimo iyo been hadda nolosheena runta ah nolosha xaqiiqdii runta ah waa nagu jirtaa teena runta ahna waa nagu jirtaa boqortooyada ilaah waa nagu dhex jirtaa ilaah wuu nagu dhex nool yahay waayo taasi waa meesha ugu horraysa oo uu rabo inuu wax walba ka beddelo oo wax walba ka dhigo cusayb isku dayidda in dibadda laga beddelo gudaha waa waxtar la'aan taasi waa sharcigoo la raaco taasi waa xeerar iyo nidaamyo waxyaalahan layga sugaaya inaan sameeyo ima beddeli karaan laakiin baibalku wuxuu leeyahay ha u ekaanina dadka ifkaan laakiin ku cusboonaada waxa ay tahay cusboonaanta dhammaan maankiina hadda waxa ugu horreeya oo rumaystuhu samaynaayo markay aqbalaan masiixa waxa ugu horreeya oo uu samaynaayo waa inuu bartaa sida ilaah u fakero rooman laba iyo toban labo haddana waxay leedahay waan beddelmi doonnaa maaha turjumaad ma idan fahmin miyaa marka lagu turjumo halkaa baad joogtaa isla markiiba laakiin beddelnaantu waxay qaadataa waqti dheer waa hab u dhaca si tartiib ah uma faker isi dhammaystiran laakiin waxaan u fakeraa si ka fiican sidii hore wax kale ayaan idiin sheegayaa oo ilaah ii qabtay waan garanayaa hadda markaan ku fikiraya fikir xun waa laga yaabaa inaan wakhti yar haysto laakiin maaha wakhti dheer waana garanayaa in wax qaldan yihiin waa inaan baranaa inaan fiiro gaara ah u yeelanno tan way adag tahay in la sharxo waan samaynayaa sidan oo kale waxyaalo ayaa qaldan ma dareemaysid nabad ma dareemaysid sida adigoo farxaddii lumiye ma aqaan sababtaan u lumiye waxa ugu horreeya oo samaynaysa markaa lumise farxaddaada waa baar fikirkaaga midda kale oo aad samaynaysa markaa lumise farxaddaada waa inaad ka fikirtid wixii aad ku hadlaysay qof idinka mida miyaa weli dhib ku qaba afkiisa afku waa sida xayawaanka duurjoogta baibalku wuxuu leeyahay yacquub qofna ma rabayn kara carabka sida keliya oo ay ku dhici karto waa caawinaad weyn oo ka timaada ruuxa quduuska si joogtaa mar walba kama cudurdaaranayo inaan idin baro fariin kale maanta oo ah fikirka iyo afka iyo dabeecadda waayo waxaan u baahannahay inaan maqalno laba ama saddex mar bil kasta haddaan rabno inaan sii wadno waxaan haysanaa fikirro aad u badan oo ku wareegaya madaxeenna baibalkana wuxuuna barayaa inaan iska tuurno kuwa xun kuwa fiicanna aan haysanaa taasi waa noloshaada saxda maaha nolosha kugu wareegsan maaha xaaladaheenna kuwa naga dhiga farxad laawe waa sidaan ugu fikirno xaaladdeenna waa sidaan uga hadalno xaaladdeenna maaha runtii dadka noloshana la wadaaga kuwa naga dhiga farxad laawe waan ogahay inay jiraan dad badan oo idin dhibaayo ha ku fikirin inaan qabin kuwaas waan qabaa waan kuu sheegi karaa tan in badan oo aan ka fikiro waxa qaldan oo dadka nolosha ila qaybsaday igu dhibaan way igu adkaanaysaa inaan jeclaado oo aan ka farxiyo iyaga isku day inaad qaadatay gobol warqad ah laga yaabay xaaskaaga ama mid ka mida carruurtaada qof walba oo jooga hareerahaagas oo noqday sida qodax jirkaaga ku jirto sadoxdaada hooyada aabbaha dariskaaga qofku yahayba ha fadhinin oo ha iska dhigin dembilaawe oo jecel dadka oo dhan waan ogahay inaadan ahayn waxaad tahay sidii gobol warqad ah soo qaado oo sii wad hoos ku qor waxa ay ku qaldan yihiin kadibna waxa ku xiga halkan bilow inaad ka fikirtid wax walba oo ay ku saxnaan karaan ma ahaan karta wax sidaa u adag waanka waan ka heli karaa qalad david xitaa isagoo u dhow dhammaystirnaan kulligeenna waan ognahay ma og tahay haddaan ka fikiro waxyaalaha aan runtii ka wada dadow david wuxuu dhaqaa weelasha dharkuu dhaqaa wuu uumiyaa dharkayga markaan gashto haddaan dibadda u baxo waan u baahanahay isaga hadda qaybta kale wuxuu wax badan cayaaraa goolofka wuxuu aad u fiirsadaa kubadda naag ayaa dave u timid markaan bug saxiixayna asbuuci hore waxay ku tiri ninkayga wuu kaa helaa adiga dartaa hadda wuxuu cayaaraa goolf saddex mar asbuuci laakiin haddaan u fiirsado waxyaalaha aan jeclayn ma og tahay marmar dadka inay isku furaan hadday u fiirsadaan waxyaalaha ay jeclayn dave iyo aniga waxaan isqabnaa afartan iyo siddeed sano sababta keliya oo ilaa aan wakhti dheer iskula joogno waxa ay tahay inaan u fiirsan waxyaalaha aan jeclayn waxaan kuu sheegi karaa macno ma leh qofkaad heshay waxaa jiri doona waxyaalo labada dhinac kala hogaaminayo may maqasheen waxaan idhi macno ma leh qofkaad heshay waxaa jiri doona waxyaalo labada dhinac kala hogaaminayo waxaan ka wadaa waxaan ku dhibtoonaa carruurteenna waa ogtihiin waxay leeyihiin shakhsiyaad kala duwan xagee ka timid suuragal maaha inaad aniga iga timid waxaad u egtaa qof ka yimid meel kale mana fahanno waad ogtihiin jiil kasta ilmaha waxay sameeyaan waxyaalo kala duwan mana aha waxaad samayn jirta markaad yareed maad og tahay taas waa laga yaabaa inaad ilowday inaad ilmahaaga ka sugaysid inay u sameeyaan sidaadii waayo ma samaynayaan wax walba uma samaysid sida waalidkaa u sameeyey aamiin waan xasuustaa markii sudoxday fiicneed nagu xanaaqday david iyo aniga markaan soo gadana weeladhaqe waayo iyadu ma haysan weeladhaqe weelashan waad dhaqi kartaa uma baahnid weeldhaqe waa cajiib waxyaalaha naga caraysiinaya waayo maaha waxyaalaha aan u baranay uma baahnayn inaan u fiirsano waxyaalaha ay ka mid yihiin cimilada waa inaad iska hubsataa intaadan ku xanaaqin qof samaynaya waxyaalo taasoo runtii dhibaato baibalka ah oo ahayn dhibaatada jiilka maxaa yeele maaha waxaad caadi ahaan samaysid markaan ka fikero waxyaalihii aan carruurteeda la soo maray oo dhan iyo xanaaqii aan wax ku tuuray iyo muranadii waad ogtihiin qolkaagaad gelaysaa haddii aad gurigayga ku noolaanaysid qof ma yaqaanaa hadalladaas sax waad fahanteen haddaad ku noolaanaysid gurigayga waa inaad qolkaaga nadiifisaa iyo sidaa iyo sidaa sidaa haddaba carruurtaydu way wada weynaadeen waxaan ayay u ahay kow iyo toban ilmo ilmahaygoo dhan waxay noqdeen kuwo wanaagsan kulligeen waan isjecelnahay waxaan ku fikiray waqti badan ayaan ku lumiyey dagaal aan faa'iido lahayn ifahan ma ogtihiin waxa keena taas waan idiin sheegaya waxa keena diyaar ma u tihiin wuxuu ahaa kibir iyo dabeecad madax adag waxyaalo badan oo qalada ayay sameeyeen laakiin way korayeen macnaheeda maaha inaysan u baahnayn in la saxo laakiin uma baahnayn inaan u xanaaqsanaa saddex maalmood waxay sameeyeen ma ogtihiin intooda badan meesha ay ka yimaadeen dabeecaddeeda isla weynida in wax kasta loo sameeyo sidaan rabo ama waxba waa ogahay qofkiina ma lahaa taas laakiin qof hadduu u baahan yahay waa ku fasaxe qaado ku farax carruurtan mahadsanid baibalku wuxuu leeyahay naagta waa inay ku faraxdaan ninkeeda arag daqiiqadan eresidaa waan ogahay in qaarkiin ku fakeraayo hadduu ku qabi lahaa ninkaan isqabno kuma aadan faraxdeen hayaba mahmaahadii labaatan iyo saddex toddoba siduu qofka uga fekero wadnihiisa waa siduu noqdo siduu wadnihiisa uga fekero waa siduu yahay haddaba joogso halkaas siduu uga fakero wadnihiisa waa siduu yahay hadda aan fiirino aayad kale roman afar toban afar toban waan ogahay waana hubaa oo aaminsanahay inaan mid la ahay rabbiga inaan waxba xaaraan ahayn waxaa lagu tiriyaa xaaraan nijaasi iyo qurun sideedaba laakiin si kastaba waa ka xaaraan nijaasi iyo qurun kii ku fakeraa waa ka xaaraan isaga hadda bawlos wuxuu ka hadlayay arrimaha cunidda hilibka loo bixiyey sanamyada dabcan waxaa jira waxyaalo aan loo baahnayn inaan samayno wuxuu halkan ka hadlayay arrin aad iyo aad ugu weyneyd masiixiyiintii wakhtigaas ma cuni kartid hilib loo bixiyey sanamyada waayo waxay ku hoos jireen sharciga laakiin hadda waxay ku hoos jiraan nidaam taa ka duwan nidaamka nimcada bawlos wuxuu leeyahay fiiri waa laydinka xoreeyey dhammaan sharciyada xafladaha nalagama xoreeyan sharciyada anshaxa ilaah laakiin waxaa nagala xoreeyey sharciyada xafladaha ilaah haddaba bawlos wuxuu iyaga ku lahaa intaad og tihiin in sanabku waxba ahayn sanabku ma dhaawici karo hilibka runtii xor baad u tihiin inaa cuntaan hilibka sidii horeba u yidhi hase ahaatee haddaad u malaynaysaa inuu xaaraan yahay idinka waa idinka xaaraan ee ha cunina hadda muxuu isaga ka hadlaayey haddaa u malaynaysa inay wax qalad yihiin xitaa haddaysan ahayn way ku saameen adiga iyo nidaamkaagaoo dhan sidii isagoo qaldan waxaa kuu fiican inaadan samayn waayo haddaad samaysid waxaad rumaysan tahay inuu yahay qalad kadib waxaad dareemi doontaa xumaan oo kaa xadi doona farxaddaada iyo nabaddaada mar walba ma xukumi karno dareenkeena laakiin ilaah caawintiisa waan xukumi karnaa fikirkeena maamulnaa waxaan sheegno oo horumarinaa dabeecad wanaagsan xataa xaaladda xun taasi waa mid awood badan hordhacan waxaa bixiyey saaxiibbada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda